bismillaah alxamdulilaah ambabaxa uu ambabaxaayo xasan sheekh maxamuud galabtan oo uu aadayo etoobiya waxa uu aadayo ummadda soomaaliyeed oo maanta soomaalinimada ku jirto korkooda weli oo soomaali ah kan gadan ma sheegaya kan dhaaka soomaalinimada weli korkiisa ku jirto soomaali ah sheeganahayana wuu fahamsan yahay anigana waxaan ka dhihi lahaa xasan sheekh oo kale noociisa oo kale nimanka riddada ah dalka maba soo marin maxaa dhacay nin had u tafaxiitay inuu soomaali gumeeyo oo dalkoodii dhulkoodii sharafta lahaa qiimaha lahaa oo maanta etoobiya oo waxay tahayna aan naqaano iidana na taqaano waxna soo dhexmarina adduunka oo dhan laga rarsan yahay nana dhex yaallo isku haysano waxaa waaye meel ku dhac aan meel looga gabanin maantan waxaan joognaa maalintan isgarab qaban lahayn keena yar sakhiiran wa kabiiran gabar waa aan la dhehaynin islaantan waa yeel waa aan la dhehaynin oo shab la dhaho xasan sheekh maxamed laga bilaabo etoobiya loo siidaa dhaco warkiiga meeshuu ku nuglaya arrintaas madaxweynaha dowladda federaalka uu ku aaday waddanka ethoobiya sharaf intee la-eg ayay u tahay dadka etoobiyaanka maadaama iyadoo bad loo oggolaaday haddana loogu tegayo dalkooda etoobiya iyadu sharaf bay moodaysaa laakiin xasan sheekh maxamuud wax uu asaga leeyahay oo aabiiska dhexle ma idin siina mana idin siixaayo wax ay rujaal leeyihin rujaal ayuu idin siixa been bas idinkata been idinkuna waad og tihiin oo hadda etoobiya hadda maanta waxaa loogu tegaa etoobiyay waxaad rabta diyaaran kula ahay warkaale gabadheeda hoo guurso waa arrin lalayaabo waay waxaad dheg maqli karin waay wax aan qalbi dhacaynin waay inta maanta soomaaliya maanta oo dibadaha ka jirow waxaa idin leeyahay haddaad magaca soomaali nala leedihiin maanta waxaa idin yaallo difaac waxaad difaacaysiin dalkiina waxaad difaacaysiin hantidiinna hantidan baddaas waan wada leenahay waxaladinta wada difaacno warkaan ha loo kaco haloo kaco haloo kaco balka warran adiga haddii aad madaxweyne ahaan lahayd abiy axmed ma ugu tegi lahayd magaaladiisa ama adisababa
abiy axmed haddii anaga maanta soomaaliya aan ahaan lahay mas-uul abiy axmed inaan dayuuro u koro ama aan luqay ama baawar u koro oo u tago heyhaat heyhaat limaa tuwacduun wax suuragal ah ma aha anaga waxaa lay noqon lahayd haddaan u tagan mar istishaadi u socdo mar aan abiy axmed aan dhalaalahay maahane ina abiy axmedaan u tagaa oo no ma sulanta ma dhici lahayn mana wallahi naysan dhici lahayn insha allahu tacaala ilahayna ima tusiyo inaan maanta soomaaliya hantideed ay haysato ama la siiyahay sida hadda oo war hoo hoola loo leeyahay oo kale wax sax ee ma aha imtixaan ay joogaan soomaaliya imtixaan waa kii ugu xumaayo waay allah na wada bixi dhammaanteeb injineer ogaab madaxweynaha dowladda federaalka markii la doortay wuxuu sheegay inuu soo celinayo qabka soomaaliya hadda ka warran ballanqaadkaas xaguu ku dambeeya xasan sheekh maxamuud wixii ku jiray oo uu soomaaliya la rabay hadday u joogtaa ummadda soomaaliyeed aad gobollada dhexe qabiilaa istaawan jira istaabanaya aad dhinacan kale somalilan aad iyo iyo khaatamiyo meelaas aad wax ka dhacay waa maqasheen waa maqasheen waxyaalaha meelo badan kaloo ka dhacayo xasan sheekh maxamuud waa codow oy gaalo hore u soo barbaarsatay mar horaa la sheegay ummadda soomaaliyeed ma kala shoorta waay soomaali ma kala shoorta waay waxyaalo badan oy ogyiin way sheegeen ninkaan noocaas waa noocaas waa wil asoon doorashada helina la sheegay wixiina hadda waakna bannaanka yaalan wuxuu ahaa dhan waa ummadda waa u caddaad markaan aan gacmaha isqabanno aan etoobiya iska dhicino eeyahan ay wadato nugu dhex jirana aan iska saarno adigoo maanta oo hoostaada la joogo kor maka dagaalami kartid hor hoostaada wax ku jirna iska bixiso waay waxa hoosteena ku jiro aan iska saarno aan iska bixin oo aan aadna etoobiya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu